dhegaystayaal waxaynu warbixinteennan koobanaynu ku soo qaadan doonaa faragelintii ay xuduudaha somalilan ay ku soo qaaday dowladda soomaaliya oo garabsanaysay maamulka puntland aynu ugu horraysiinaba ee xukuumadda somalilan iyo golaha wasiirada somalilan shirgudoonka baarlamanka somalilan ayaa si adag uga hadlay faragelintaasi dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland oo isgarabsanaya ay ku soo qaadeen xuduudaha dalkeenna iyadoy xusid mudan tahay in ciidanka qaranka somalilan ee geesiyaasha soomajeystayaasha ah in duulaankaasi lagu soo qaaday xuduudaha dalkeenna ay ka hortageen oo ay fashiliyeen waxaana xusid mudan in dalkeenna somalilan dalalka aynu jaarka aynu nahay aynu kula noolaanno daris wanaag iyo walaaltinimo siday mas-uuliyiinta qarankeenna ay warbaahinta had iyo jeerba ay u sheegaan waxaana si gaar ah loo xusidi karaa in maamulka puntland ay baarlamankooda hore ugu iclaamiyeen inay soo weeraraan qarankeena somalilan taasi oo marag mardoon u ah gardarooyinka iyo faragelinta ay ku hayeen xuduudaha dalkeenna iyo siday uga soo horjeedeen qarannimada somalilan arrintaasi oo la odhan karo waxay waxyeeli kartaa wadahadaladii hore ugu socday labada dowladood ee somalilan iyo soomaaliya waxaynu warbixinteenna ku soo qaadanay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax oo warbaahinta kula hadlayay xarunta baarlamanka ayaa si kulul u cambaareeyey daandaansigaasi puntland ay ku soo qaatay xuduudaha dalkeenna waxaana hadaladii guddoomiyaha baashe ka mid ahaa waxaa jiray muddooyinka dambe dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland waxay wadeen faragelin iyo daandaansi dibadaawiyooyin ay ka dhex wadaan labada dal somalilan iyo soomaaliya taasoo ay wadaan xaalad abuur iyo qalalaase ay ka ridaan waxay yeelaysa nabadgelyada labada dal ee walaalaha soomaaliya iyo somalilan dowladda soomaaliya waxay caddaysatay inay ixtiraami weydo heshiisyadii muddada socday ee labada dal ku wada heshiiyeen inay hawada qaybsadaan ama wadajir u maamulaan waad ogtiina waxay waxay yidhaaheen hawadii annagaa la wareegnay hawadeennana innagaa leh iyagu maleh waxaad kaloo ogtihiin baarlamaanka bisha toddobadeedii markii doorashada aynu ku jiray maamul goboleedka puntland baarlamaankiisu inuu fadhiisay fadhiistay qaraarana ka soo saaray inaan doorashadu ka dhicin sool iyo sanaag iyo buuhood waxa weeye baarlamaanka uma aanaan jawaabin waayo waxaanu ka cararayna waxa weye maadaama aanu ku jiro doorasho waxaanu ixtiraamanay inaanaan qalalaase iyo nabadgelya ka dhicin puntland iyo somalilan waa deris waa dad walaala ah somalilanna waxay ku mashquulsanayd sidii ay doorasho u geli lahayd laakiin si ay uga faa'iidaystaan baarlamaankoodii baa si bareera go-aama uga soo saaray inay surtaagaan doorashooyinkaas iyagoo sheeganaya sool iyo sanaag iyo buuhoodle oo ah somalilan waxaa kaloo aada ogtihiin diiwaangelintii inay goobo badan oo somalilanna ay soo weerareen oo sanaaduuqa ay qaateen waxaa kaloo aad ogtihiin wasiirka federaalka ee qorshayntu inuu yimi baran iyo dhahar dhulkaasoo dhan maray meel walba khudbada ka akhriyey dadka tusayey in dadkaasi ay ka tirsan yihiin soomaaliya waxaasoo dhanna waxay ugu jeedeen waxa weeye inay waxaa la socday wasiirka wasiirka amniga ee maamul goboleedka puntland xildhibaano federaalka xildhibaano puntland ka socday marka waxay kusoo xadgubeen xuduudda somalilan waad ogtihiin ciidamada somalilan shalayto hawshoodii caadiga ahayd bay wateen tukara waxa weeye waxay ka mid tahay sool waxay u dhexaysaa garoowe iyo iyo laascaanood weli xuduudeenii marka la joogo marka la joogo tukaraad weli waxaa inoo dhis inoo dhim afartan shan iyo afartan ilaa konton baa aynaan gaadhin xuduudeeni marka ciidamaduna waxay wadeen hawshoodii caadiga ahayd waxaas soo weeraray ciidamada puntland taasina waxay tusaa daandaansi iyo dagaal inay rabaan waxay istusayeen waxaad ogeedoon kale waxaa joogay garoowe madaxweynaha federaalka ayaa joogay marka si ay u muujiyaan inay dalkan iyagu ka taliyaan waxa weeye dagaalkaasi soo qaadeen waxaan u sheegaynaa shacabka somalilan dhulkaas inuu yahay dhul somalilanna haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka waxaan kaloo hambalyeynaynaa ciidanka somalilan oo waajibaadkiisi gutay oo dhulkii weli xuduudii wax badan ay u hadheen laakiin maalinba meel kusii turkaya marka intaasaanu maadaama waxaas dhaceen waxaanu garanay golayaasha in laga lagu wargeliyo wixii hadba dhaca marka intaasoo ahayd golaha waxaanu maanta ugu xidhnaa marka idinkana waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye in intaasi dhaceen wixii dambe soo kordhana golaha waa la socodsiinaya xudhankiisana guddoomiyaha aqalka golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa si dareen taabasho leh uga hadlay farigelintaasi iyo daandaansigaasi maamulka puntland ay ku soo qaadeen xuduudaha waddankeenna iyaga oo garabsanayay dowladda soomaaliya waxaana guddoomiyaha golaha guurtida mudane saleebaan uu ciidamada qaranka somalilan ku ammaanay kuna bogaadiyey sida fiican ay u difaacayeen qarannimada somalilan iyo calankeenna towxiidku ku qoran yahayba waana kan guddoomiyaha golaha guurtida oo arrintaasi si qiiro leh uga hadlaya tukaraqna waa weydeenoo muddo dheer bay fadhiyeen kumay dayna dhaqdhaqaaq xagga taleexana waa inagaga timi marka dee dagaalka inagu baynaa qaadina waa laynagu soo qaaday wax dambe oo dhacay maalin saddexaad wax ka dambeeyey maqli mayno hadda way xasiloonta marnaba inagu xuduuddeenna katalo iska daayo maynaan gaadhin bay u jirtaa xuduudda waa lixdan eeya wey xuduuddiina waa yuucada waa afar kilomitir iyo nus bay u jirtaa garowga gebigeeda iyadoo intaa xuduudduu jira yaa haddana duqlaalin iyo aflagaado iyo daandaansi laynagu haya maantana inagu dagaal dooni mayno xuduuddeennana kamanaynaan bixin kumana tala jirro inaynu marra ka baxno laakiin xuduuddeedna inaynu gaabdhida waa waajib waa waajib weeye wasiirra soomaaliya ka mida baa iyagoo ciidamo wataa dalkeenna soo gala oo ilaa badhayeyni oo ku faanayey markaa waxaa aynu aanu idinku yeedhay in xaaladda maanta joogtana kollay maqashaba rabe inaynu isku wargelinno kana warqabno mar walbana inagoo fasaxeenaa ku jira dhegtu ina taagnaato kolley waa idin taaganta inaynu iswargelinno marba wada tashina aynu isugu dhindhimaadno waanu idinku yeedhnay wax kaloo maanta fara badan oo aanu idiin sheegaynaa ma jiraan laakiin arrintaa wey geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida mudane siciid jaamacale ayaa ka gelgeshay duulaankaasi iyo faragelintaasi qaawan ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo isgarabsanaya ay ku soo qaadeen xuduudaha dalkeenna iyo qarnimada somalilanba iyaga oo ka soo horjeeda qarannimada somalilanba waxaana guddoomiye siciidu beesha caalamka farta ugu fiiqay inaan somalilan cidna duulaan ku ahayn balse qarannimada somalilan ay muqadas tahay iyo mid laba taabtaanba ah wararka ay ku kaceen waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya waxay caddaysay inaanay ixtiraamaynin heshiisyadii muddada socday ee labada dowladood ee somalilan iyo soomaaliya wadeen wada gaadheen waxaa kow ka ah heshiiskii somalilan iyo soomaaliya ee hawada ee ay wada saxiixdeen somalilan iyo soomaaliya iyo hay-adda kawa baarlamaanka maamul goboleedka puntland waxa ay qaraar ku ansixiiyeen dagaal lagu qaado somalilan gaar ahaan gobollada sool sanaag iyo buuhoode falan lagu argushaayo laguna wiiqayo xaaladii diiwaangelinta iyo doorashada somalilan oo ay ku soo qaadeen goobo oo ay ka mid ahayd gobolka xaysimo iyo gobolka baran diiwaangelintii iyo kaarqaadashadii oo iyana goobo ay ka qaateen qaabkii codbixinta sanduuqyadii iyo kaararkiiba afar wasiirkii qorshaysta soomaaliya wasiirkii amniga ee maamul goboleedka puntland iyo xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka puntland oo wata ciidamo fara badan waxa ay xadgudub kusoo ku soo sameeyeen gudaha somalilan maalmihii ay meelihii ay tageenna waxa ay ku jeediyeen khudbado iyo hadallo dhiif leh oo nabadgelyo darro abuuraya waxayna ka sameeyeen halkaas abaabul ciidan oo ka soo horjeeda jamhuuriyadda somalilan shan ciidamada somalilan marna marna xadgudub kumay samaynin xuduudda labada dal ee somalilan iyo soomaaliya ciidanka somalilan waxay ku sugan yihiin dalka jamhuuriyadda somalilan gudihiisa dhacdadii maanta dhacday ciidanka jamhuuriyadda somalilan oo ku sugan faysnihiisii iyo sabiyadiisii waxay weerareen waxay weerareen oo ku soo qaaday ciidan ka tirsan ciidamada soomaaliya dhammaan tallaabooyinka waxay xaqiijinayaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland inay siyaasiyan si badheer ah u argushayaan xaal- u abaabulayaan ama u abuurayaan xaalad dagaal oo ka dhacda mandaqadda allah mahadle qodobadaas waxa weeyaan waa falka ama fargeymaha ama xadgudubyada ee intii hadda waqtigeeda leehay ay ku soo qaadeen ciidamada soomaaliya iyo sacuudi puntland dalka jamhuuriyadda somalilan waa mahadsantihin
dhegaystayaal intayna warbixintan warbixin la mid ah aynu iskaga iman doono haddii eebba idmo uu aniga oo ah cayduruus cismaan master ayuubi oo inahaasi idigu dhaafi doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan